ardayda dhigata goobaha waxbarashada ee ku yaala deegaanada hirshabeelle ayaa walaac ka muujiyey soolabakacleynta xanuunka covid sagaal iyo toban oo kala horey saameyn lixaad leh ku yeeshay waxbarashada waxauna inta badan caabuqan ku soo aaday xilliga sana dugsiyeedka uu idlaanayo wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka hirshabeelle abuukar xasan abuukar ayaa sheegay in ay wadaan wacyigelinta xanuunka covid sagaal iyo toban islamarkaana ay gaarsiiyeen goobaha waxbarashada qalabkii looga hortagi lahaa cudurkan waxaan wadnaa wacyigelintii ardayda in fasalkii labaatan labaatan iyo shan lakala fafogeeyo kursiga hal qof u fariisto sida suurtagalka ah qalabkii face maskigii iyo gacmo dhaqi iyo wixiinayaan goobooda ugu geyno dugsiyada ilaahay hanaga najiyeyo imtixaankii hanoo soo dhow insha allahu tacaala waxaa lagu jiraa gabagabadii sana dugsiyeedka waxaan rajeynaa in guul noogu dhamaado insha allah dhinaca kale wasiiru dowlaha ayaa macalimiinta iyo maamulayaasha ugu baaqay in ay ilaaliyaan nadaafadda iyo kala fogaanta ardayda si uu u yaraado xanuunka safmarka ee covid sagaal iyo toban wasaaradda waxbarashada iyadoo ka digayso oo ka faaiidsanayso fursadan maamulayaasha iyo macalimiinta oo ka mas-uulka ardayda goobaha waxbarashada dugsiyada iskugu imaanayo waxaan ka codsanaynaa inay ilaaliyaan nadaafadda in ardaygii laga dareemo inuu xoogaa xumadaysan yahay loo diro goobaha caafimaadka la baaro kadibna gurigiisa lagu celiyo ardayda kalena la siiyo face maskigii in taxadir dheeraada la muujiyo dhammaan xilaa naga saaran wasaaraddana waa ku hormeeri doontaa insha allahu tacaala ilaahayna cudurka naga haayo ilaah naga rafciyo dhowaan ayay ahayd markii wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya ay ku dhawaaqday in la sii wadayo goobaha waxbarashada maadaama wakhtigii imtixaanka uu soo dhow yahay